isbitaalada la xiray waxaa waaye waa hal isbitaal waa hal isbitaal keliya iyo laba iskuol waayo oo ay neel nile academy ay lahayd isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaal magaalada muqdisho iyo idayga soomaaliya caanka ah oo la dhaho deva international research and training hospital
xasan adiga isbitaalka maxaa ka ahayd
isbitaalka aniga waxaan ka ah waxaan kamid ahaa shaqaalihiisa waxaana ka shaqeyn jiray qaybta sheebaarka ama laabotimiga waa gartay marka shaqaalihii ka shaqeynayay ee turkida ahaa ma ka tageen markii laidinku wargeliyay inaad ka tagtaan meesha
aniga xasan ahaan waxaan shaqada waxaan ka maqnaa shaqada dhowr maalmood aan ka maqnaay inta aanan sa amarka soo bixin laakiin amarka marka uu soo baxay kadib oo waqadii officialka oo ay ku baxaayeen ay soo gaartay maalmihii wax ka dambeeyay shaqaalihii iyo dhakhaatiirta isugu jiray waxay bilaabeen inay waddanka ka baxaan dadki ugu dambeeyana saakay ka safeen magaalada
xasan cisbitaalka adeeg noocee ah ayuu u qabanayay dadka
wuxuu qabanayay adeegyada caafimaad ay qabtaan isbitaalada oo ka mid ah bukaanjiifka bukaan socodka iyo qeybaha kala duwan hase ahaatee waxay wuxuu kamid ahaa isbitaalada faraktriska ah ee sameeyo hemodialisiska ama center wuxuu u qaban jiray center bukaanada jilyahooda shaqada ay gabeen isbitaal badan ay sula jirin oo dhar isbitaal magaalada keenayeen shaqadaas shaqada u qaban jiray ahayd marka bukaanada ma laga saaray marka isbitaalka mise weli waa ku jiraan waa bukaanada waa laga saaray isbitaalka shaqadiisa waxaa ugu dambeysay maalinta arbacdeeda ugu dambeysay oo bukaanada ay baxeen isbitaalada bukaanada ay ka baxeen wixii kale oo jiifa wixii kale oo bukaan socod ay u badnaayeen already markay ogaadeen bay isbitaalka la xiraayo isbitaalo kala yaqaajineen waxa ugu daran oo hadda in laga fikir u baahneeda waxay ahayd waxaa jira bukaana ku xirnaa mashiinka kilisateenta linta nolosha ee halis ay geli kartay waxa hadda dhibaatada u badan dadka ay soo gaadayso waa bukaanadaas insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa dawladda in bukaanadaas balaan ama qorshe ay u sameyso inta kale waxay ahaayeen dad heli kara isbitaalo kale sababtoo ah isbitaalo badan a magaalada muqdisho ku yaala aada u horumarsan isbitaalkaas ku heer ahaay ama ka heersamey balse dadka dhibaatada u badan ay soo gaari kartaa waxay taa dadka kilisenta loo sameynaa isbitaalada qaar ay buuxaan waayahay kuwa hadda aad sheegayso ee ah inay yihiin bukaano liita xaggee la geeyey isbitaalada magaalada muqdisho aa lageeyey qof walba isbitaalka ugu dhawaay waxa isbitaalka ugu dhawaa geysan karu geystay bukaanadaas xaaladooda isbitaalada soomaalida dhakhaatiirta soomaalida wax ka qaban karay oo hadda uma jiifin isbitaalka wax laliya maanta dhaktar turki ama dhaktar ajnabi inuu helo ay ku xaneed bukaanada kale tageen isbitaalada kale aan adeegyada lagu qaban waaya hadda idinka maxay idinku wargelisay dawladda isbitaalka intaysan xirin
wallahi maxaan lehayay sida saxaafadda iyo idaacadaha ku jirayba in la keeni doono nidaam cusub qolo cusub ay imaan doonto sidaas shaqadiisna ay sii socon doonto balse ha yeeshee raggaan markay ogaadeen inay waddanka baxayaan waxay sameeyeen in qalabkii caafimaad waxay gedi kareen iyo daawada inay suuqa geeyaan sababtoo ah waa waxay halaas ka ordayaan in nidaam cusub oo imaado oo shaqada meesheeda ay sii socoto taasna waxaa loo baahnaa in dawladda xoogaa marti ay bixinaysa ee aada usii caddayso hadda isbitaal waxaa daawada qaarka hadda maanta isbitaalka lagama helaayo already waxay ku wareejiyeen ba isbitaalo kale ama ganacsatay ku wareejiyeen ma jiraan dad dhaawacyo ah oo la keeni jiray isbitaalka ha ha way jiraan waa u shaqeyn jiray waayahay shaqaalaha ka shaqeynaya ee soomaalida iyo maaragtay shaqaalaha turkiga marka la isku daro guud ahaan ma inoo sheegi kartaa tiradooda
wallahi hadda tirada saxda ah ee lahaayo shaqaalaha soomaalida waa waxay ku dhawaayeen boqol iyo kaba in ka badan ay ahaayeen laakiin shaqaalaha turtida tiradasna lagama helin maadaama aysan jirin tricoob sax ah tricoob waa jiran lakin tricoobka maamulka iyo nidaamku ku ekaayo shaqaalaha caadiga lama socan
xiridda isbitaalka la xiray sidee idin saameysay xasanow
wallahi anaga waa dareemi kartaa shaqaale qof shaqeynayo oo shaqadiisii waa istaagta la dhahay waxa uu dareemayo waa dareemi kartaa dhibna kuma hayso qofka soomaaliga oo shaqaalaha dhib kuma hayso isbitaal kale uu tegi karaa shaqo kale uu heli karaa laakiin waxyaabaha hadda oo saameynta ina ku yeerta laga yaaba waxaa dadka bukaanada ah khaasatan dadka kiliisatenta dadkaasaa laga yaaba inay xoogaan saameyn ku yeelata maane qof soomaaliya shaqada shalay inuu shaqeynayo uu ogaay haddii maanta shaqada ka istaagtana shaqo kale inuu sii raadsan karo wuxuu ogyaawaa laakiin bukaanadaa daran